Ururka Haweenka Magaalada Guriceel oo kaashanaya hay-adda IRC ayaa magaaladaasi kusoo gabagabeeyay tababar u socday in ka badan boqol iyo konton haweene oo la barayay xirfado ay ku shaqaystaan. Tababarkan oo socday muddo sagaal bilood ayaa haweenka lagu barayay xirfadaha ay ka mid yihiin cilaansaarka, xarqaanka iyo cunto karinta. Gudoomiyaha ururka haweenka magaalada Guriceel Deeqo Aadan Warsame ayaa ka warantay tababarkan.
dubcaddii koowaad oo qalin jebisa waaye oo meesha ka qalin jebisay waxaa macnaha shaqaynaya macalimiin intii hadda ka hor ay si volunteeriga ku shaqaynaysay tababarayaal xirfad leh oo soo saara dadka hadda meeshaan ka hadlaya macnaha dadka meeshaan taagan waa dadkii kasoo qalin jebiyay dufcaddii koowaada waxay aad u codsanayaan inay helaan dhiirigelin weli wax dhiirigelina ma aysan helin kuwa hadda la qabtana waxay rabaan ayaguna higsi cusub inay helaan waxaa meeshaan ka qalin jebiyay arda boqol iyo toddobaatan arday ah oo si fiican wax u soo baratay oo imtixaankoodii martay oo qolo walba hadda ay si gooni u shaqaysan karta haddeer ayagoo oo macnaha ishaga madax bannaan kuwa hadda la qabaanana waxay rabaan inay ay macnaha helaan ayaguna higsi kuwaana way qalin jibiyeen ayaguna dhiirigelin ay rabaan waxaana rabnaa macalimiinta ay waxbaraysa sagaal bilood ee filantari kusoo shaqaynayeen in haddeer ay helaan xaqoodii ay dadka wax ku bareen wixii horena mahadcelin ay mudan yihiin qaar ka mid a haweenkii ka qayb galay tababarkan ayaa sheegay inay wax badan ka faa'iideen intii uu socday sala meeshaan meeshaan imaanaynay waxbarashaan u nimid waxna maana garanaynin harqaanleynaana ka mid nahay wax weynaana ka fahanay marka inaan xirfad ka qabsanaan rabnaayoon wax ku barano marka hay-adda waxaan u sheegaynaa inayna gacan qabat harqaankaan barannay oo maryaan talnaa oo awalna waxmaa aana aqoon maantaan aan fiican adiga saakooyinka oo kale diraacyada faashiyaanta oo kale maxata gacmabaalka oo kale ayaan ka baran hay-addaan u mahad celinayaa bilaa hortaan waxaa ka mid ahay ardayda meeshaan wax ka baratay khaasatan cilaanka baratay shala markaa meesha imaahay qof aqoonle may ahayn qof xirfadlana maanay ahayn balse maanta waxaa ahay qof aqoonle xirfad bartay gacantiisu maanta ku shaqaysan kara waxaa keliya oo naga dhiman keliya nala siiyo waxaan ku shaqaysanay iyo waxaa naga mataqaan wax ku qabsan lahayn waxaan halkan uga mahad celinayaa hay-adda sharafta le waxaa naga barannay meeshaan shalay markaa imaanaynay harqaan maana aqoon xitaa sida oo loo badeeleeya macnaha hadda hortaan alxamdulilaah waxaan barannay garan waxaan barannay buume waxaan barannay dirac waxaan barannay maxaa tiraa saako oo laba nuuc ah waxaan barannay xijaab maasha allah dhammaan intaas hadda waa ku qalin jebinay marka hadda waxaan ka codsanaynaa hay-adda sharafta le maadaama intaas aan soo barnay shalana aanaan aqoonin inayna gacan siiyaan na shaqo geliyaan hore noo sii wadaan horumarkanaga rajeeyeena tababarkan ayaa door ka qaadan doona inay haweenkan abuurtaan fursado ganacsi si ay ugu shaqaystaan xirfadihii la baray